munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka beesha jiido iyo rag boqolaal gaaraya oo ka mid ah beesha ayaa ka dhacday tuulo lagu magacaabo afgooye jiido oo ku taal meel u dhow degmada kurtunwaari ee shabeellaha hoose ujeedka loo qabtay munaasabadda ayaa ahaa in xal waara laga gaaro madmadow soo kala dhex galay beesha kulan qaatay saacado badan oo ay wilaayada shabeellaha hoose la yeelatay hogaanka dhaqanka beesha iyo waxgaradkeeda ayaa ugu dambeyntii lagu soo afjaray khilaafkii ka dhex jiray beesha jiido iyadoona halkaas lagu walaaleeyay dadkii wax iska tabanayay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo munaasabadda kelimad ka jeediya ayaa ugu horeyn ku waaniyey beesha wadajirka iyo in la midoobo awalan waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala noo soo rogeliyey kulanka inuu noo qabsoomo waxaan u mahad celinaynaa beesha jiido sidai weyn ay uga soo qayb gashay kulankan miisaanka xasanaadka allah u saaro akhyaaray maanta hadafkeenna iyo kulankeenna wuxuu ahaa un dadka muslimiinta ah mar haddii ay walaalo yihiin waxaa laga maarmaan ah inay diinta ilaahi tacaala isku waaniyaan ulajeedkeenna wuxuu ahaa in la isxuur xaarto lana iswaraysto intaasay ahayd iyo mugdi mugdi reerka dhexdiisa yaalay in la xaliyo waana la xaliyey falilahi alxamdu ilaahay subxana wa tacala ayaa ku mahadsan waxaa laga maarmaan ah wadajirka waa shay muhiim ah dadka inay wada jiraan taladoodana ay mideysan tahay wixii khayr ah ee iskugu kaalmeeyaan waa laga maarmaan sidoo kale waaliga ayaa intii uu hadlayay wuxuu soo hadal qaaday doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ay dowladda federaalka ku qabanayso meelaha ay ka taliso isagoona uga digay dadka muslimiinta si gaar ah beesha jiido waxaan kaloo daarmi lahaa ilahi tacala idin barakeeye waxaa la rabaa waayadan saa ka warqabtaan deegaanada soomaalida ee degto waxaa jirta barnaamij loogu magac daray si ay sheeganayaan waxa la yidhahdaa doorasho doorasho doorasho gaaleedka dadka muslimiinta waxaa la rabaa arrintaas insha allah tacaala waxaa la rabaa inay ka feejignaadaan waa gaalnimo cusub oo wax dadka lagu baadiyeynayo waxyaalaha dadka ummadda soomaaliyed lagu baabiye ay ka mid tahay gacan haatis maalin kastaba qof inuu eed galo la geliyo oo fursa waxaweyaan loo fursad looga faa'iideysto jaraanjar looga looga tallaabsado u noqdo meel waa foolxumo qofka asagoo waxaweyaan aamin ah oo gurigiisa joogo yuu barnaamijka insha allah ku eedoobin waana gaalnimo cad maantana waxaweyaan gaalnimo inaan doorano annagoo islaam haysno raayo ku hoos nool waa wax laga xumaado ilahi subxana wataala arrintan nooma qadaro waxaa la rabaa dadka insha allah tacaala in laga wacyigeliyo loona sheego waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiida suldaan sayid cali wuxuuna u mahad celiyey wilaayada shabeellaha hoose ee xallisay khilaafka ka dhex jiray beesha runtii dadka walaalka ah muslimiinta ah waxay ku walaaloobaan oo ku dhaqmi karaan kuna wada joogi karaan waa diinta islaamka diintaas islaamka ayaan meesha isugu nimid xoogaha khilaafkeena u dhex jiray oo anaga dhexdeena ku jirayna khayr allah siiyo walaayada gobolka iyo tan degmada dhammaantooda ayaa soo gurmadeen khilaafkeena u dhex jirayna waa dhammaaday si fiican ayaa loo wada hadlay waana lagu hadashiiyey waxaana ku dhammaatnay midnimada jiido in laga wada shaqeeyo ilaahay kitaabkiisina in lagu wada shaqeeyo waxa aan ku noolnahay aan ku dhaqanay waa ilaahay kitaabkiisii khilaafkan dad badana murugsaday dad badan ayaa dhibsaday waa dhammaaday insha allahu tacaala khayr allah siiye walaayada gobolka ayaa arrintaasi ku guulaysatay ilahayna garab ku siiyey jisaakum allah khayr aleenay ilahay miisaanka xasanaadka allah u saaro anigana kuwii qaatay oo ku dhaqmay oo kadib khilaaf dambe ilaahay dhexdeena soo gelinin ilahay allah nooga dhigo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر maamulada islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo jeer dhexdhexaadiyay qabaa'ilada iyo beelaha walaalaha ah mar weliba oo uu khilaaf soo kala dhex galo iyagoona ku xaliya shareecada islaamka halka dowladda federaalka lagu eedeeyo inay isku dirto qabaa'ilada hubkana iskugu dhiibto